Gaadiidleyda ku safarta waddada laamiga ah ee xiriirisa Muqdisho ilaa iyo Gaalkacyo ayaa ka cabanaya isbaarooyin tiro beel ah oo yaala inta u dhaxaysa Matawaan ilaa iyo Beledweyne, kuwaas oo ay dhigteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Mid ka mid ah gaadiidleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isbaarooyinka yaala inta u dhaxaysa labada magaalo ay yihiin kuwo tiro beel ah, islamarkaana looga qaado lacago xad-dhaaf ah.
walaal dhaawashada aan cabanayna waxa waaye in anagu gaadiidley baan ahay xalay waxaan seexday magaalada matabaan saakaan kasoo kacay orax markuu dhacena beledweynaan imid dhibaatadaas marka waxay isbaaro kasoo bilaabatay meesha la yidhaah salax jeere ilaa magaalada cawada magaalada haddaad aragti afartooda koono ee dhanka wadadaas aalgaal ama hilikeliyo haddaad aragti wax ku isbaaro talwaabiyaabaysaa ma garat ilaa federaal maxay dhibaato dadka dhulka inaan ka hajirno ama islaamka ilaahay oo nala degaamada dadka mustafurkaa lagu ay ku inkaarsadaan lama rabo isbaarada taal wax la koobi kara maan cawada haddii hal la qiyaasan leeya hadda aniga isbaaradan kusoo maray salax jeere iyo magaalada aagteeda konton waa dhan tahay marka walaalow dhibaatadaasaa jirto wuxuu intaasi ku daray inay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin xabadaha ay mar waliba ku furayaan askarta dowladda federaalka saaka waagu markuu ka baryey iyo hadda inta ka dhexaysa inta lacag ka baxday anuu biil ciddaydaa ugama dirsan meel kalena ugama dirsan hal saddex doolar aan kusoo qadiyay mar ma saakan ka quracda maane baktigii nijaas iga tahay inaanan shilin kale aan aanan ka bixin wallahi ma xisaabi karaba si aan u xisaabo ma garanayo boona hal meela laiga soo gooyey inta kale waa laiga soo tuurtay waa laiga tuurtay tuur halkaa dhiga ariga ama konton doolar tuur halkaa tuur saad u baryootamaysa inta xabad laigu ridana xisaab ma laba ilaa xisanka noolaa magaaladaana laisla soo aaday meeshaana laga bilaabay oo ayadii dowladda niman isku sheegaha dhigtay wuxuu tiriyey goobaha ay isbaarooyin ku yaalaan inta uu ka xasuusto waxaana u badan duleedka beledweyne halkan kontaroolka uu yaalo eeraboorka meesha buurbuursaa ka xagayse iyo baxda looga baxo taagga bartaas waxaa taal isbaaraa taal nin dariis gashana xargu u xiran yahay waadiga ilaa hiiraanbile intaan la gaarin labaa taal hiiraanbile midaa taal waadigan hoos oo banaanay labaa taal waadiga qowladeed kor iyo hoos way ka taallaa labada dhinacba way ka taallaa dhankan hoose duqdagaal waan warsanaya waddada amt hoose roontaan isiri duqdagaal way taallaa magaala afkeeda way taallaa buuntada yartaa way taallaa banaanay meesha looga baxo jeeqdaa way taallaa naf iyo geed waay wax hebel hebel la dhihi kara maahan isbaarooyinka loo dhigto gaadiidka shacabka waa il dhaqaale oo aad ugu xisaabtamaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaana horay u sheegay in boqol isbaaro ay u dhigteen dadweynaha isagoona sheegay in lacagaha laga soo qaado isbaarooyinkaasi uu maamulkiisa ku kala wado gaadiidleyda waxaa isbaarooyinka u dheer dil iyo kufsi ka dhan ah haweenka oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada